guddiga isku xirka arrimaha gargaarka maamulka koonfur galbeed soomaaliya ayaa magaalada baydhabo oo ee xarunta gobolka baay ku qabtay kulan looga hadlayay arrimaha gargaarka kulanka ayaa waxaa ka qayb galay wasiiradaha wasaaradaha caafimaadka arrimaha gudaha qorsheynta gargaarka beeraha iyo xubno ka socda xafiiska madaxweynaha maamulka koonfur galbeed soomaaliya waxaana goobta ka hadlay wasiirka wasaaradda gargaarka maamulka koonfur galbeed soomaaliya islamarkaana ka warbixiyey qodobada ka soo baxay shirkani xarunta wasaaradda gargaarka koonfur galbeed soomaaliya waxaa kulan ku yeeshay wasaaradaha ka shaqeeya arrimaha bulshada iyo adeega bulsha adeega ummadda oo adeegyada kala duwan bulshada koonfur galbeed u haya wasaaradaha kulan ka soo qayb gala waxaa kamid a wasaaradda gargaarka wasaaradda qorsheynta wasaaradda arrimaha gudaha wasaaradda biyaha caafimaadka wasaaradda deegaanka wasaaradda xanaanada xoolaha wasaaradda beeraha wasaaradda amniga iyo xafiiska madaxweynaha waxaa aada la isaga wareystay xaaladda nolosha bulshada koonfur galbeed soomaaliya ha noqoto dhinaca cuntada ha noqoto dhinaca beeraha xoolaha mahan markii ugu horreysay oo sharceynkan oo galaa lagu qabto magaalada baydhabo ee xarunta gobolka baay